wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa mawaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisooyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan ma ogid riisanka koosgareetintaadu inay daadato ma dhiigyaro ku haysta u daadanaysaa ma tylod broblemisk ku haysta u daadanaysaa ma stress broblemisk firtininkaaga yaraada keenaayo maxaa keena timaha daata oo ay haween badani ka cawdaan iyo sooyaalkeedii nololeed doctoreesa khadiijo cusuble cali oo ah maamo ka shaqaysa xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda tabinta iyo soo saarista waa anigoo hanaa maxameda farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'een caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan waxa keena timadaadashada oo ay haween badane la dhibaatoonayaan balse markan sooyaalkeedii nololeed doctoreesa khadiijo cusuble cali oo ah maamo ka shaqaysa xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariya qoraa maxamed sheekh yuusuf baari xaawo nuur cismaan ayaa inoo eegeysa khadiijo cusuble waxa ay ku dhalatay magaalada marka ee shabeellada hoose waa xeelleeran xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda khadiijo ayaa ku hadli karta luuqadaha ingilish arabig italyan faransa iyo afka hooyo waxbarashadeeda dugsiga sare ee xamar ayay idleysatay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii intii u dhexeysay kun sagaal boqol sideetan iyo shantii ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii dugsiga tirakoobka iyo dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta ayay dhigatay sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayay ku biirtay ilaa kun sagaal boqol sagaashankii iyada oo waxbarashada u socoto ayuu qarankii dhacay intii u dhexeysay kun sagaal boqol sideetankii ilaa labada kun khadiijo ayaa shahaadada labaad ka diyaarisay jaamacadda istareen muniid kana daraaseysay culuumta falanqaynta iyo xalinta khilaafka barashada carabiga iyo diinta islaamka ayay ka qaadatay macadka institute of islamic and arabic science ugu dambeyn waxbarashadeeda b h d da ayay ku diyaarisay culuumta falanqaynta iyo xalinta khilaafka ee jaamacadda georgi mason university sanadihii labada kun iyo shantii ilaa labada kun iyo afar iyo tobankii howlaheedii shaqo iyo siyaasadda julaay labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa loo xushay xubin ka tirsan guddigii madax bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya intii u dhexeysay januari ilaa iyo juun labada kun iyo shan iyo tobankii la taliyaha arrimaha dib heshiisiinta iyo federaalka ayay u ahayd ra-iisul wasaare cabdirashiid cali sharmaake intii u dhexaysay labada kun iyo koo iyo tobanka ilaa labada kun labiyo tobanka la taliye ayay madaxweynaha ugu qaabilsanayn dib heshiisiinta iyo siyaasadda soo jiidashada halka kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii labada kun iyo koo iyo tobankii dhexdhexaadye iyo tobabare khilaafaadka ay kula shaqaysay hay-adaha dawliga iyo kuwo aan ahayn sannadihii labada kun ilaa labada kun iyo labadii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo wasiir dowle xafiiska ra-iisul wasaare ee dowladdii kumeel gaarka ayay ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii kaaliyaha arrimaha shaqaalaha ayay kula shaqaysay hay-adda u n h c r soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii xoghayaha guud iyo aas-aasaha hay-adda saacid ayay ahayd intii u dhexaysay kun sagaal boqol siddeetankii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo koogii maamule kaaliyaha xafiiska shirkadda soomaaliya arab mining company ee muqdisho ayay ku shaqaysay ugu dambeyntiina kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayay ka tirsanayd tababarada ay bixisay khadiijo waxa ay tababaro ka sameysay dhinacyo kala jaad ah sida xuquuqda haweenka maamulka nabadda xalinta khilaafaadka maareynta lacagta iyo xogta sanad waxaa intaa dheer in khadiijo ay tababaro kale ay ka bixisay jaamacado iyo hay-ado iyo ururo ay ka mid yihiin keer soomaaliya durban university saacid accord iyo colisation of grassroots women's organization كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dheganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka sheegsheega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarkuugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoonnambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة markan annu imaanu falanqaynteenna timaha daata jajab yeesha qaleel noqda siibsiibta waa xaalad ay haween badani la kulmaan taasoo keentay in ganacsi laga sameeyo saliido badan oo lagu tiriyay inay dawo u tahay taasoo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba lagu sanceeyo goobaha lagu qurxiyo dumarka ayaa iyana laga helaa waxyaabo kale oo loo adeegsado timahaasi taasoo dadka qaar aysan xal u noqon haddaba si aan wax badan ugu ogaanno waxa keena timadaadashada hablaha caafimaad ahaan maxaa sababa waxaan toddobaadkan barnaamijkeenna ku eegaynaa mowduucan oo aan isleenahay wax badan ayay dhegaystayaasheenna ka faa'iidi doonaan waxaana inoogu marti ah doctores fatuun xasan oo ku gaarooday cudurrada ku dhaca timaha iyo beeristooda karacoleji kana howlgasha xarunta infinity higher and skin care ugu horeyn soo dhoweyn kadib waxa ay inooga warcelinaysaa weydiinta ah noocyada timaha ay u kala baxaan
waa mahadsantihiin radio himila waana ku dhowaha barnaamijka aad igu casuunteen ee ah xiriirka laleh timaha iyo waxyaabaha quseeya timaha timaha markii aan si generaali uga hadalno timaha waxay ka samaysan yihiin nooc brotiinka kamid a kaasoo loo yaqaano kalatiinka inta badan kalatiinkaas waxaa laga soo daayaa daldalaalada yaryarka ah timaha ay leeyihiin marka la soo daayana waxay u sahashaa qofka biniaadamka ah tintiisa inay koritaan ku sameyso tintiisa inay tin cusub lasoo saaro asigaa ka qeyb qaata normaly tinta marka laga hadlaayana waxay la calaamo tahay ama ay la mid tahay sida geedkoo kale saa ognahay geedka markuu rabo calaam- caleemo cusub inuu soo saaro wuxuu sameeyaa caleemihii hore inuu daadiyo jintuna waa sidoo kale een, waxay leedahay qashinsaar normally qofka biniaadamka ahna een, maalinkii wuxuu lumiyaa ilaa boqol jin laakiin waxay ku luntaa si invisible ah oo aan la arkaynin sida jiifkoo kale way ugu lumi kartaa een, qubayskaa kamid a sidoo kale waxyaabaha ay ku lumi karto waxaa kamid a qofku markuu dharka xiranayo een, weesaqaadka waa si invisible ah laakiin waa normally si jirka uu qashinsaar u sameeyo ee tintuna qashinsaar u sameysaa normally anaga jirkeena wuu dhididaa oo dhididka wuxuu kamid yahay qashinsaarka qofka cuno markuu cuno waxaa arkaysaa inuu jirkiisa saarayo saxro iyo kaadi uu u saarayo soo tintuna sidaas camal waxay u sameysaa qashinsaarkaas oo normally intaasoo tin aad lunto Een, mar kastana waxay u baahan tahay inay tintu kabasho ay soo sameyso ama ay tin cusub lasoo saaro marka tin cusub lasoo saarayna inta badan tinta horaa waxay ku imaaneysaa daadasho so guud ahaan tinta markii aan ka hadlayno een, waa sidaas nuucyo kala duwan ay leedahay tintu een, marka laga hadlayo daadashadeeda ama een, qeybaheeda kala duwan ee waayahay doctoresa maxaa keenay in timaha daataan oo ay jajabaan exactly waa su-aal muhiim ah Een, inta ugu horeyso before inta aanan gelin maxaa sababa horta waxaa muhiima inaa ogaano waa maxay nuucyada timo daadashada timo daadashadu imise nuucay u kala baxaan Een, sometimes timo daadasho nature ahaa jirto oo natural ah, waxna qofka biniaadamka aan laga bedeli karin Een, marka hore aan ogaano kadib waxaan rabaa een, inaan idin sheego maxaa sababa laakiin marka ugu horeyso sharaxaad guud inaan ka bixiyo noocyada een, timo daadashada timo daadashada marka aan ka hadlayno dhowr nuuc ay kala duwanay ay u leedahay nooca koowaad afka qalad waxaa lagu dhahaa involational olopecia Een, um, waana markii aan si normally aan uga hadlayno waa xaalad dabiici ah oo qofka ku imaato da-diisa Een, sidaan wada ogsoonahay qofka markuu dhaafo da-da lixda meeyada een, waxaa arkaysaa jirkiisu xubin kasta shaqooyinka ay qaban jirtaba inay dib ugulasho sameynayaan tintuna waxay kamid tahay een, jirka intiisa kale ayaduna waxay sameyneysaa dib ugulasho qofka waxaa arkaysaa koritaanka tintaa daciifayo ee waxaa arkaysaa tintiisa sii dhammaaneyso waxaa dhammaanaya dhumucda tinta ee la heedaa dhammaaneyso kalarka tintaa isbedelayo waxaasoo dhanna waxay noqonaysaa waa xaalad dabiici ah qofka tintiisuna uu ku weynaayo haddana wax wax laga bedeli kara maahan Een, dhibaatada ugu badan nooca ugu badan ee saameynta ugu badan ee kule dhalinyarada rag iyo dumarba markaan u eegno waa androgenic olopecia nooca lagu magacaabo Een, inta badan waxay ku imaan kartaa xaalad dhaxal ah nuucyada timo daadashada marka aan ka hadlayno intaasay ee, u noqonayaan haddii aan kusoo laabto su-aashaada ah marka maxaa sababa timo daadashada soo timo daadashada marka aan ka hadlayno een, way fara badan yihiin waxyaaba fara badanaan kusgareeya Een, inta badan een, cadadka dheecanaadka hormoonka androgeniska loo yaqaano oo kordha wuxuu sababaa bidaarta ragga especially ragga hadduu dheecankaas ku bato een, inta badan een, wuu sababaa that's why daawooyinka inta badan ragga la siiyo marka aad fiilisid ee u tahay d h t blocker Een, sababta loo siinayo waxay tahay hormoonkaas haddii uu ziyaado inta badan timaha wuxuu ku sababaa in een, dheecaankii markii hore aan kasoo hadlayno kartiinka lasoo daynaya in blockage uu ku yimaado binary nutrition ay imaato folicalka ay xirmaan danna ay imaato tintu inay daciifto ama daadato that's why qofka the fast treatment ama fast line treatmentiga loo siiyo d h t blocker loo siiyo so ragga hadduu hormoonkaas ku bato way sababi kartaa timahooda inay daataan sidoo kale waxay ku imaan kartaa dhaxal ahaan oo waa laisku gudbin karaa oo waalidku caruurtiisu u gudbin karaa sida androgenic olopecia aan kasoo hadlayo oo ah in wiilka isagoo labaatan jir ama shan labaatan jir oo isku arko tinta fooda ayadoo ka dhamaatay ama een, ama ay khafiifeenba Een, sidoo kale daawooyinka qaarkood een, sidoo kale way sababi karaan especially daawooyinka qaar marka aan ka hadlayno daawooyinka cudurada lagu daaweeyo sida qofka haddii kansarka laga daaweynayo kale cudurka kansarka qofka haddii laga daaweynayo inta badan way imaan kartaa inay timaha ay daataan een, ama kalarkooda uu isbedelo ama ay yaraadaanba inta way keeni kartaa Een, sidoo kale waxyaabaha timo daadashada keeni kara waxaa kamid ah een, qofka in tintiisu ay een, biyo kulul ama saliid kulul oo kale tinta ay meelo kamida ay lagu daadiyo kale guushadaas ama dhaawacaas ku yimaadana wuxuu sababi karaa in eereydaasba tinta ay ka daadato Een, qodobka kaloo muhiimka ah oo dadka aysan ku baraarugsanan waxaa kamid ah habdhiska difaaca jirka hadduu hoos u dhac ku yimaado Een, waxyaabaha keeni kale kamid tahay daadashada timaha inay daataan rag iyo dumar sometimes waxaa arkaysaa qofa wuxuu u baahaya miisaanka inuu iska rido waxaa arkaysaa wuxuu iska hagridayaa miisaan aada u fara badan muddo aada u yar laga yaabo inuu ten k g uu ku rido ama twenty k g inuu ku rido one month dan waxaa arkaysaa qofku in timihiisana ay la daadanayo maadaama habdhiska jirkiisa uu hoos u dhac uu ka imaanayo ama difaaciisa sida kale haddii uu yaraado ama qofka uu dhafirkiisa uu badan yahay oo kale habeenka uusan seexanin ayadana way sababaysaa sidoo kale waxyaabaha sababaya waxaa kamid a stresska qofka stresskiisa hadduu badan yahay ayadana way sababaysaa timadaadashada xanuunada qanjirada ku dhaca sida tyrod problems hadduu jiro wuu keeni karaa timadaadashada tyrodka asigana wuxuu kamid yahay waxyaabaha sababa qofka inay timaha ka daataan rag iyo dumarba markii aan ka hadlayno especially gabdhaha markii aan u imaano iron deficiencyga ayadana inta badan way sababtaa stresska qodob aada u muhiima waaye ee sababa timadaadashada sababtoo ah stresska siduu ku sababa marka aan leenahay qofka stresskiisa markuu bato caloosha waxay soo deysaa dheycaan oo aasiid ah aasiidkaas marka wuxuu hoos u dhigaa dheecaanka brotiinka ama vitaminska nooca brotiinkiisa oo filitiinka loo yaqaano filitiniinkaas haddii uu hoosudhac ku yimaado inta badan wuxuu saameeyaa daadashada timuhu saameeyaa sidaa daraadeed marka isbedelka cimilada qofka uu ku yimaado inta badanba waxay kamid tahay waxyaabaha sababo waxaa kaloo kamida isqurxinta isqurxinta markaa u imaano inta badan qodobkan aada wuxuu u saameynaa gabdhaha isqurxinta waa qeyb keenta timadaadashada sida gabadha inay isticmaasho kale waxyaabaha tinta lagu jilciyo waayadan dambena soo bata sida bulitiinka kilitiinka samtin timaha softiner ka dhiga gabadhu inay isticmaasho ayadan wuxuu sababaa timaha inay daataan sababta inta badan wuxuu damage garayaa folicalka folicalka hadduu damage gaarana waxaa adkaanayso sida qodobka kow aan soo sheegnay tintu inay dheecaankeeda uu la soo deeyo danna ay koritaan sameysa ama ay nafaqa ay soo gaartaba hoos u dhaca ku imaanaya dan tinta waxaa arkaysaa inay gabi ahaanba ay ka daadanayso qodobka labaadoo gabdhaha haysta aysan ku baraarugsanin waxaa kamid ah gabadhu waxay isticmaalaysaa brotiin ama critiin something like that ama waxyaabaha nafaqooyinka ama something like that dan haddana shaambada ay isticmaalaysaa kama fiilsanayso shaambadii la xayisiiyey unbay isticmaalaysaa mucdamka waxaa muhiima gabdhaha inay isticmaalaan shaambooyinka sulfate freega ah aaday muhiim ugu tahay because haddaad isticmaashid adoo tintaada shay softined ama kalan uu ku jiro ama jilcise ay ku jirto ama waxyaabaha smuudhka tinta ka dhiga haddaad isticmaashay waxaa qasab ah inaad ka taxadirtid shaambada aa isticmaalaysid kaindhigeeda inay tahay iyo sidoo kale inaad kala tashatid qof isbeshaalista ah ee timaha ku takhasusay sidoo kale waxyaabaha keeni kara waxaa kamid a xaaladaha caafimaad ee inta badan gabdhaha kusoo kordha sida dhigyaro haddii ay ku imaatoo kale waxaa kaloo sababi kara gabadha xilliga naasnuujinta ay ku jirtoo kale waa xaalad dabiici ah inta badanna way ku imaataa gabadha in uu hostinteeda aada u daadato inta badanna waxaa keeni kara b r lkeeda oo active ah danna waxay keenaysaa in timaha aada ay u daataan instead gabadha uurka marka ay leedahay timaheeda ay aada u baxaan uu qeyb ka yahay hormoniska loo soo deynayo marka ay dhashana timaheeda hoos u dhac zaa-ida ay ku imaanayan labadaba way imaataa
ma jiraan xanuuno keena inay timuhu daataan aadaa u mahadsan tahay ma jiraan xanuuno keena timaha inay daataan i think so xanuunada timaha daadashada keenaya waxay ku jiraan qodobka hadda aan ka hadlayo oo ah xanuuno qaar kuusgaleeya timaha inay daataan waa kamida sida qofka inuu kansar ku dhaco kale way kuusgaleynaysaa sidoo kale waxay kuusgaleynaya tyrod glandiska haddii problem uu ka jiro oo tyrod problems uu jiro ayadana way kuusgaleynaysaa dhiigeera haddii ay ku imaato way kuusgaleynaysaa gabadha iyo raggaba qofka habdhiska difaaciisa hoos u dhac ku yimaado way kuusgaleynaysaa inta waxyaaba kamida waxyaaba kuusgaleynaya kamid yihiin waa gartay waxyaabaha timaha la mariyo sida shaambooyinka iyo saliidaha kala duwan qeyma ka noqon karaan timaha daata
aada u mahadsan tahay qodobkan aada muhiim u yahay timadaadashada waxyaabaha main reasonka koosgareeya waxaa kamid a ee inta badan ay koosgareeya waa kamid a shaambooyinka iyo saliidaha qofka uu isticmaalayo qofa waxaa isticmaalaya waxaa arkaysaa dadka aadka u dhigika badan uu yahay tintiisa inta badan ay dhidido haddana waxaa arkaysaa saliid fara badan uu leeyahay dan wuxuu isticmaalaa shaambooyin saliid leh asigoo aana aqoonin shaambada ku habboon taasna waxay keenaysaa in daan durufti oo madaxiisa ku dhasho cuncun fara badan uu dareemo kadib ootinta ay daadato at same time saliidaha aa isticmaalaysid waxyaabaha ugu badan oo dhibka hadda naga haystaa markii laga hadlaya waxaa kamid ah soomaaliya mucjisada ugu badanoona haysatana ay tahay dadkuna aysan fahamsanin saliidahan dhirtay ka samaysan yihiin lagu leeyahay waa sax waxyaabaha dabiiciga way fiican yihiin exactly laakiin su-aasha taallaa waxay tahay marka aada saliidu ay gabar ay soo sameyso ay isku darto gingaro kale sanjabiil dhagayare ay isku darto kale rosameligo kale falaxseed something like that ashyaa fara badan ay isku dartay sax dhammaantood waa ognahay inayan waxyaaba nature ah laakiin ma ii sheegi kartaa waxyaabahaas combinationka oo laysku dardaray ee isku imaanayo inuu aqbali karo maqaarkaaga number one number two waxyaabahaas aa isku dardartay ma jiraan miqiyaas kuu cadaynayo inuu safe ku yahay adiga caafimaad ahaan because aan ognahay qorfahoo kale haddii laga badiyo sheyga aada u isticmaalayda madaxaaga bra circulationka madaxa aada u ziyaada qofkana madax xanuun zaa-id uhu dareema so waxyaabahan laysku dardarayo ee kala duwan adigu ma gelanaysid qiyaaska sheegan dabiiciga tusaale marka aan ku siiyo ani markaan keninayaan qalajiyaha omoxishilinka aan qaadanaya xabadii markaan qaadanaya almost waxaan ogahay inaan ka qaato shan boqol oo miligram laakiin waxyaabahan aa isku dadartay ani ma aqaana falaxiidka dooska aan uga baahanahay basash aa ku daliyda ma aqaana dooska aan uga baahanahay rosamerigan ama qarfi dhagayarahan aa ku daraysid maqaana sheyga aan uga baahanaa so most of them dhagayaraha waxyaabaha kosgaloo kamid ah madax xanuunka saliidaha ay ku jiraan so inta badan waxyaabaha aan la kulana ama bukaanada aan la kulana waxaa kamid ah daawooyinkaas isticmaala wuxuu ku imaanaya isagoo qofka kuleeya madaxa aada u cuncunay tinta way idaadatay cuncun fara badana tinta ka dareema agool qofkaasi uu kuleeya madax xanuun zaa-id ahaan ku dareemay sababta keenaysana waxay tahay ma jiro qiyaasaad saxa oo laisku dadara because gabadha marka ay sameynayso sacabkii kasoo buuxinayda way ku daraya sacabka unbay kasoo buuxinaya mid kastaba laakiin ma oga qiyaaska saxda ah ama ma jiro miqiyaas ama dosage qofkan uu isticmaali karo cadoo meesha ku qoran waxaana muhiima sheyga ingredient-iga aa ka qaadanayso waa inuu ku caddahay miqyaaska ku jiro waana waxyaabaha ugu badanoo hadda dhibaatada ugu badan 90 percent haddana haysatee kamid tahay waxyaabaha dabiiciga ah ee la sameeyo waxyaabaha dabiiciga ama herbalka ah normal way fiican yihiin laakiin waa inaad og tahay waxaan inay qiyaas ay soo mareen qodobka labaad ee saliidahan aan uga hadlayo waxaa kamid ah inta badan sheyga markii uu si nayjara uu geedka ugu yimaado waxaa jirto waxyaabo lagu sameeyo sterilization ah ee laga bixiyo kale waxyaabaha koosgareynaya ama bacteriada fangaga something like that ma jiro wixii oo dhan wixii isku isku jiro qofka u marsanaa waana waxyaabaha skin diseaseska madaxa quseeya inta badan keeni kara kamid tahay so aaday muhiim u tahay qofka shaambada uu isticmaala what kind of shaamba inuu yaqaano iyo saliida uu isticmaala iyo waxyaabaha la xiriira qodob kale aan ka hadli karo waxaa rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha adkaha ah sida jeelka kareemyada fadhiyo kale sheyga subaga fadhiyo kale qofka markuu tintiisa uu isticmaalo waxaa qasab ah waxay keenaya in foolikaalka uu xirmo waxaa muhiima marka sheyga aada isticmaalaysid inta badan saliidaha adag oo kale hadda marka aan soo qaadano saliidaha adag marka lasoo saaro waxaa ku qoran fiili one hour kadib waa inay ka dhaqdid two hours ku hay kadib ka dhaq because of tintaadu ma adkeysan karto obserption saxana ma dhacayo sidaa daraadeed marka annaga ma uga fiilinaba sheygan meeqa saacadoodaa tinta lagu haynaa imise saacadood u baahanya in looga dhaqo waa ku malsanayna in shaqo ku aadnaa laga yaaba no one akhrinayo ma jiro mushkiladahana haystee ayadana kamid taha so waa muhiim shaambooyinka iyo daawooyinka aad isticmaalaysay ama saliidaha ama waxyaabaha madaxaaga aamiranaysa inaad aada iyo aada uga taxadirtid doctoresa fartuun oo mahadsan tahay ma laga hortegi karaa in timaha aysan daadanin waa laga hortegi karaa timaha inaysan daadanin waxyaabaha ugu muhiimsanayna kamid taha timuhu inay helaan la tacaalid dadkuna kuma baraarugsano jirka intiisa kale sida uu caafimaadka ugu baahan yahay u xanuunsada inay timahana u xanuunsadaan wayna ku imaataa waxyaabaha looga hortagi karo waxaa kamid ah qofka inuu isticmaalo markastana uu ka fikiro maxaa kuga haboon shaambo noocee kuga haboon saliid noocee kuga haboon which vitaminisa u baahan tahay jirkaaga inuu aa ku kobcisid timahaada iyo maqaarkaaga ma jiraan vitaminis ama waxyaabo loo isticmaalo timaha oo qofka uu kula dadaalo markastana waxaa ogaataa wax kasta ee tinta la mariya waxaa ka muhiimsan vitaminiska jirka qofka uu ka qaato taasoo maqaarkiisa qurxinayo cidyihiisa qurxinayo timihiisana qurxinayo laakiin ma ahan marka lagu daa tinta daadasha aa isku aragtid intaa tagtid meel lagu xayeysiinayo saliid aa kasoo gedatid madaxaaga aamilisid soo de ma ogid reasonka cosgaratintaadu inay daadato ma dhiigyaro ku haysta u daadanaysaa ma tylod problems ku haysta u daadanaysaa ma stress problemsku filtininkaaga yaraada keenayo so you don't know ma taqaanid sidaa dalaada waxaa ku qasbantaha horta before inta aadan saamtomiska aadan la tacaalin maxaa cosgaray cositive agentiga inaa raadisid tintaadu inay daadato waa calaamad hala dagaalamin calaamada ee raadi maxaa kuusgaray inay tintaadu daadato dhibaatada ugu badanoona haysataa waxay jirtaa inuu qofku uu markuu timadaadasho isku arko uu tago farmasi ama meel dukaan uu tago saliid uu kasoo gato saliid uu kasoo gato caafimaad fara caafimaad daro fara badanay u keeni kartaa qofkan horta ma ogyahay saliidan inay ku habboon tahay daawo ahaan waxa lasoo saaray inta badan waxaa jira daaweyn loo isticmaalo timaha qofka intuu dukaanta uu kasoo iibsanaa isagoon dhakhtar la tashanin waxaa laga yaabaa saameyn caafimaad daro ee tan haysata mid ka badan inay u gaarsiiso waa muhiim marka dhibaatada kaloo jirto xitaa qofaa saliid soo gadanayo mybi wuxuu leeyahay inuu xoogaa efectier ku dareemaa laga yaabo inuu yidhaahdo saliid hebelaa fiican so qofkan haddii ay caawiso adinay ku caawinaysa ma garanaysid because isku skin type ma tihidiin isku cudurna ma noqon kartiin isku positive agentina ma noqon kartiin soo raadi timaha markii ay ku daadanayan la tasho dhaqaatiirta maqaarka iyo timaha u tag la tashi samee waxyaabaha u baahantaha si aa u ogaatid waayahay ma jiraan cunooyin caawin karaa si aysan timaha u daadan
sax exactly way jiraan cuntooyin ka caawin karo qofka inuu timaha daadanin sida inuu isticmaalo waxyaabaha boltiiniska ay ku jiraan looskoo kale timirtoo kale special looskan almoodka loo yaqaano waxyaabaha nafaqada ku jirto baalansi dhayt qofka inuu isticmaalo waxay ka caawinaysaa tintiisa inay fiicnaato hurdo fiican inuu hurdo exercise inuu sameeyo maskaxdiisana rest fiican inay hesho waa tahay doctoresa dawadoodu maxay noqon kartaa daawadu waxay noqon kartaa qofka marka ugu horeyso inuu la tashto dhakhtar dhakhtarka marka aad la tashatidna wax badanuu kaa caawin karaa haba ugu horeysa vitamininska timahaaga ay u baahan yihiin waxyaabaha sababa inay ogaadaan waxaa laga yaaba qof aad timihiisa daadanayso kaliya daaweyntiisa inay ku filan tahay inuu shaamba isticmaalo because problems dandurafti ka jiraa wuxuu kuusgelay timihiisa inay daataan so waxaa laga yaabaa inuu saliidan isticmaal tan isticmaal tana labaaniye isticmaal intuu ku jiro tintiisaba ee uu ku weynaayo marka muhiimada ugu muhiimsan waxay tahay marka ugu horeysa waxaa muhiima kahortagu wuxuu ka faa-iida badan yahay daaweynta isku day waxa intaysan kugu imaan kor inaa ka hortagtid haddii cudurka uu kugu dhacana la tashi samee yaa ku haboon aan kala tashtaa instead aad adigu go-aan aad iska gaari lahayd aad ayay u mahadsantahay doctores furtuun xasan oo marti noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah nabadgelyo